haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyey inalana socodsiinaya maxamed colaad xasan
tan iyo markii magaalada muqdisho ay ka baxday kooxda al-shabaab bishii ogost sannadkii labada kun kow iyo tobankii wax maalinba maalinta ka dambaysa laga dareemayey magaalada dibudhis iyo soo kabasho dhinaca ammaanka iyo nolosha ah dhallinyaro aan weligood sharci iyo kala dambayn soo arkin oo ku garaadsaday waa la dilay waa la dhaawacay waa la kufsaday waa la afduubay madfac baa ku dhacay wiifta ayaa haleeshay yool baa haysta iyo kelimado fara badan oo la mid ah oo colaadda iyo dhiilada dalka ka jirtay ay dhaxal siiyeen ayaa hadda bilaabay ka sheekaysiga isbeddelka ciyaaraha dhismaha magaalada dowladnimada iyo neecaawda nabadda nimco weliba nusqaan leh inkastoo ay jirto iyo dadiilo sarraysa iyo horumar muuqda magaalada muqdisho haddana waxaa dhinaca kale nolosha ay ku sii adkaanaysaa dadka maxaysatada ah ama cayrta ah sicir barar iyo qiimo dhac ku yimid shilinka soomaaliga qiimaha maciishadda quutuldaruuriga ah oo gaaray meel sarraysa qiimaha dhulka iyo guryaha oo gaaray meel aanay weligood gaarin iyo waxyaabo kale oo badan ayaa mushkilad xooggan ku haya nolosha iyo dhaqaalaha magaalada haddaba arrimahaasi oo dhan ayaannu ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qaybgalayaan salaad maxamed cilmi oo ka mid ah soomaalida qurbajoogta ah ee ku noqotay dalkooda wuxuuna ka mid yahay ganacsato ka shaqaysa howlaha daabulidda badeecooyinka ee maraakiibta iyo doonyaha waxaa kaloo ka qaybgalaya iimaan maxamed cali oo horey u ahaa guddoomiyihii rugta ganacsiga soomaaliyeed haatanna ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho labaduba waxay joogaan magaalada muqdisho waxaa kaloo qadka taleefonka magaalada madison ee gobolka wisconsin ku jira brofeser daahir nuur maxamed oo dhaqaalaha bare ka ah jaamacadda phenix ee dalkan maraykanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa hagaag waad mahadsantihiin waan isu soo noqon doonaa inta aanan doodeena gudagelin bal aan idin maqashiiyo idinka iyo dhegaystayaashaba warbixin ka hadlaysa qiimaha maciishadda magaalada muqdisho oo uu noo soo diray waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maciishadda magaalada muqdisho ayaa inkastoo qiimo ahaan ay mararka qaar isbedbedesho waxaa misena xilligan laga dareemayaa sarakac iyo iyadoo aan ku jaango'nayn lacagaha doolarka oo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn hoos ugu dhacay maadaama halka doolar uu ku ururay in lagu sarrifo labaiyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah waxaana ay taasi walaac ku keentay dadka magaalada muqdisho oo u badan dad dibadaha laga biilo iyo sidoo kale dadka garab raratada ee noloshoodu ku tiirsan tahay inay u xoogsi tagaan suuqyada magaalada muqdisho cabdiraxmaan xuseen waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ee baqaarada ku leh magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha keenay sare u kaca maciishadda xilligan maciishaddu sideeda iyo doolarka ma isla socdaan waxaa jiro maciishaddu marmar waa iska kacdaa marmarna waa iska hoos laakiin waxaa ugu wacan waxyaabaha ugu waaweyn oo ugu wacan waxay tahay ganacsatadii oo ku loolamayso ganacsiga shatigii maaragtay qof kastoo shati la-aan waaye waxaa keenay nin kastaba maaragtay in maaragtay meel lagu aadiya aad u fiicnaa laheyd laakiin nin kasta hadeertaan wuxuu keenaa raashin ayuu nuuc nin oo maanta nin waxaa arkaysa maanta burka iyo bariiska dejinayo haddana maaragtay alaabtii oo ganacsiga oo bagaashka dan aadayo sidoo kale maxamuud daahir faarax qooley oo ka mid ah saraakiisha in muddo ah la shaqaynayay hay-adaha samafalka ayaa ka warbixiyey sababaha buldhigga u ah dhibaatada dhinaca maciishadda ee taagan run ahaantii aniga inta aan ka warqabo number one horta muqdisho nabad bay noqotay nabad markay noqotay waxaa ku soo qulqulaya dad fara badan dad fara badan oo kenya ka soo socdaalay oo diyaarada ku imaanaya dhulkana imkasoo maraya way ku soo qulqulayaan waxaa kusoo qulqulaya dad kale oo gobolada ka imaanaya marka yurub waa laga imaanaya magaaladu way ciirciiraysaa iyo shilinkii soomaaliga oo nuxur beelay oo aan ciddee waxa doolarku gacanta ugu jiraa waa dad ganacsataa imbeyshe waa suurtagal bay noqon leed hadday dowladdu ay isticmaasho shilin soomaaliga oo ay canshuurta ku qaado oo ay qof kasta oo canshuur laga qaadayo ama dekeda ha ku bixiyo ama airoboor ku bixiye hadday dowladdu tiraado waxaan kaa rabnaa shilin soomaali waxaa xakamaysmi lahaa doolarka ganacsatada markaad tiraado maxaad ugu qaaliyenaysaan dadka raashinka oo raashinka dubayl ka yimid ee adinku aad ka dejiseen muqdisho iyo raashinka boosaaso ka yimid ee gobolada dhexe yaalla way kala qaalisan yihiin markaad tiraado wuxuu kuleeyahy annaga waanaan canshuura canshuurta nalaga qaada ayaa badan marka taa daraaddeed inaan maarata kiishkan saarayna annagu wixii nalagu canshuur qiimo kororka ku yimid raashinka magaalada muqdisho ayaa dhinaca kale waxaa si weyn looga dareemay baararka iyo maqaayadaha laga cunteeyo ee magaalada muqdisho kuwaasoo iyaga qudhoodu aan isku qiimo ahayn marka la eego baratanka ka dhexeeya sida uu ku waramayo axmed cali shiikaalow oo ah maamulaha baar isisaar ee degmada xamarweyne inkastoo maciishada magaalada ay aad qaali u tahay haddana waxaa weeyaan anagu waxaan ka fikirnaa si aan kastamer ku heli lahayn oo aan qiimaha u jebin lahayn si aan dadku nooga cararin quraacda standardka ugu sarreeya wuxuu noqonayaa saddex dollar aad ku quraacan kartaa haddii aad quraacda ugu fiican meeshana ka quraactid qadadana waxay noqon karaysaa ilaa lix dollar toddoba dollar qofkiiba cashadana waa hadba sidaa adiga wax u cuntid marka maqaayad markaad tagto adiga wax cunaysid waxay leedahay dhiishash hay ah waxay leedahay dhiishash normal ah haddii qiimaha ugu qaalisan aan kaaga soo qaado qofku siddeed dollar wax ku cuni karaa qadadoo kale qofka si fiican u qadeeya oo cuntada ugu fiican oo nuuc walbana aan u samayno wuxuu noqonayaa toban dollar marka laga soo tago maqaayadaha caadigaa waxaa dhinaca kala jira baarar waaweyn oo ganacsato qurba joog ahi ay ka fureen meelo badan oo ka mid a magaalada muqdisho kuwaasoo farsamo ahaan iyo taya ahaanba ka sarreeya goobaha kale ee laga cunteeyo haddaba xarumahaasi maxay ku soo kordhiyeen nolosha dadka muqdisho waa kan mar kale maxamuud daahir faarax qolley horta maqaayadaha qurba joogta runtii waxyaabaha ay soo kordhiyeen waxaa ka mid a in dadkii horta laba dabaqadood noqday awel markii dadku hal meel ay wax ka cuni jireen ama hal maqaayad ay fureen dadku waxay isu moodi jireen dee nin walbaaba meelaad gashay haaf bariisa ha dalbata ama haaf baasta dadku isku leebelay isu ekaayeen laakiin hadda waxaa caddaatay in dadkii ay kala noqdeen leebel sare iyo leebel ma garanaysa aan waxba haysan oo sababto ay tahay maqaayadahaas markaad gasho waxaad ku cuntaynaysaa marka ugu yar fadhiga ugu yar kaligaa labaatan dollar haddii qof kale aad marti qaadana waa afartan dollar meesha laga yaabo dee inaad magaranaysaa maqaayadihii kalena aad saddex dollar aad maqaayadaad wax uga cunaysaana ay jirto kasakow isbeddelka ku yimid qiimaha maciishadda waxaa sidoo kale cirka isku shareeray lacagaha lagu kireeyo guryaha magaalada muqdisho oo maalinba maalinta ka dambaysa isi soo taraya sida uu qeexayo cabdirashiid cali nuur oo ka mid a dallaalayda guryaha kiraysa ee magaalada muqdisho waxaa weeye beriga hore guryuha waxaa weeye aad iyo aad ay raqiis u ahaan jireen ammaankuun sugnaynin colaadii sidaba dheeraatay marka hadda maasha allah magaalada waxay noqotay nabadgelyadaa soo noqotay dadkii qurba joogtaa soo laabtay ganacsataa timi hay-ada samafal baa yimid magaalada waxay noqotay marka waxaad moodaa inay sidii berigii hore oo labaatan iyo kow sano ka hor inay kusoo laabataad moodaaba hadda dabcan filada markay tahay filo buuxdo oo kabasoo qabo afar qol masuulijka iga koobanta oo kale waxaa lagu karan jira boqol dollar haddana waxaa lagu kireeyaa toddoba boqol lix boqol ilaa ugu hooseysho afar boqol iyo konton ugu hooseyso guryaha waaweyn oo meelaha baagale sida baararkoo kale baqaaradoo kale oo wax laami hortiisa ku yaalma waxaa lagu kireeyaa kun dollar iyo wixii kasii badan marka waxay joogaan wax lamida laba boqol iyo konton wax saas ahaan jireen marka waxaa u dhexeeya farqi aad u waaweyn oon dareemayna maanta inay heykal nabad aan helnay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhinaca kale arrintan qiimo korarka maciishadda ayaa waxaa dhowaan baaris ka samaysay hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga ee c r d madaxa hay-adda jibriil ibraahim cabdulle ayaan kula xiriiray qadka taleefonka magaalada nairobi balse aan wax uga ogaanno waxyaabaha ay baaristooda ku ogaadeen innagoo goordhowna gudageli doona doodeenna ku aadan arrintan waa sidaad ula socoto soomaaliya waxay ahaan jirtay wadanka wadamada africa gaar ahaan geeska africa ugu raqiisan ama ugu nolosha wanaagsan qofka soomaaliga meel kasuu joogo nolol yar buu ku noolaan jiray waxaa moodaa sanadihii lasoo dhaafay in isbedel yimid gaar ahaan labadii sano ama saddexdii sano udambeysay guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn in ay ka jiraan sicir barar badan iyo noloshii qofka soomaaliga ay ku noolaa ee aada sii adkaanayso duruufo badan baa keenaa isleenahay laakiin saddex maraba inaan kusoo koobo midi waxa weeyaan waxaa jira waxa la yidhaahdo doolareynta la doolareey lacagta soomaaliga sidaa ula socoto wadanka intiisa faraha badan waxaa hadda lagu isticmaala lacag haddaad telefon telefon iibsanaysa dollar baa ku iibsanaysaa haddii aad airbortka ka degto dowladda waxay kaa qaadanay dollar askariga waxaa lacag lagu siiyaa dollar koronto haddaa iibsanaysa dollar baa ku iibsanaysaa taa waxay keentay in qiimihii shilinka soomaaliga ahaa uu burbur ku dhaco macnaheedu marka ma aha in dollarku dhib keenayo laftigiisa dhibka wuxuu ka imaanayaa qiimeyn iyo jo joogto ula socosho loola socdo ma laha marka qofkii lacag ku shaqeeya soomaaliya ay idhaahda muruqmaalka magaalada ka shaqaysto oo labaatan iyo shan dollar qaato lacag u dhiganta ilaa afar boqol oo ku noqonayso shilin soomaali ah haddii la yidhaha dollar u bedel lacagtii soddon iyo shan dollar waxay u goyn kartaa qofkii ma laha oo dhibaataa kala imaanaysa waaba meelaha mataqaana meelaha qaarkood magaalada muqdisho qadaal looga cunaa intaas isbedel ku dhaca marka dhibaato ayay ku haysaa qofka miskiinka ah amba dadka soomaaliya intooda faraha badan leh boqolkiiba siddeetan ah oo aan nolol lahayn marka taas waxaan isleeyahay waa qodob qodobka labaad oo dhibka keena laftigiisa waxa uu yahay soomaaliya ama wadanka adduunka oo dhanba waxaa jira cunooyin dabiici ah oo wadan gudihiisa kasoo baxa taasoo suuragal ka dhigta dadka intiisa faraha badan leh ayagoo dhaqaalo darada haysata amba mataqaana faquurka ah ay wax ku noolaan karaan adduunka markaan kasoo qabano wadanka egypt oo kale waxa waxyaabaha aada loo isticmaalo oo dawladdu aada uga taxdirto waxaa kamid a waxa la yidhaahdo qubsiga amba rootiga la cuno kenyaatiga markaa kasoo qabato waxyaabaha aada wakti ugeliyaan waxaa kamid a raashinka la yidhaahdo ugaaliga amba mataqaana galleeda amba soorta af soomaali lagu yidhaahdo india waxaa kamid a riska chineska riska kamid a cunno waxaa jirta aada looga taxadiro wadanka uu soo saaro taasoo suuragal ka dhigaysa dadku inay noolaadaan kuwa ugu liito qofku inuu hataa lacag yar ku noolaan karo soomaaliya dhib ku dhaca waxay tahay hay-adihii soo saari lahaa amba productionkii ama meelihii ay kasoo bixi lahaayeen dadkii kasoo saaray umaayan suuro gelin in ay productionkiisan ama wax soo saaran tusaale markaan kasoo qabto raashinkii amba yacni qudaartii laga soo saarayo beerta kasoo qaaditaanka beerta laga soo qaadayo ee la keenayo magaalada ayaa ka qiimo badan qiimaha ku baxayo ayaa ka qiimo badan qiimihii lagu abuurayay taa marka waxay abuurtay in dhaqa dadkii masaakiinta ahaa ayan u suuragelin in ay yacni helaan lacagihii raqiista ahaa qodobka kale oo iyadana oo waxyaabaha wax soo saarka kamid ah colaad waxaa kamid ah waxa la yidhaha xoolaha yacni magaalooyinka waaweyn soomaaliya markaad tegtid waxaa jiri jirtay caano lagu gado suuqa caanaha lo-da caanaha geela ariga mararka qaar oo ay dadku baadiyo keenaan magaalada taa waxay ilaa socota ma garanaya waxaa dhacday in tii ay dib u dhaca ku dhacdo oo hadda magaalooyinka markaad tagta caanaba aadan ku arkayn la iibinayo su-aalaha dadkuna inta badan haddii aadan caanaha haddii aadan qara iibsan karin oo qarihii hadda for example tusaale markaan kasoo qabto qaruhu halkii qara hadda waxaa la iibshaa magaalada muqdisho boqol iyo lixdan kun laba boqol oo kun aa la iibshaa waa toban dollar markaa kasoo qabatid toban dollar yani waa waxaa jiri jirta qoraha uu ahaa taana lacagta la yihahda ama lacagaha yar yarka ah waa la kala jebinaya qofka waxbuu iibsanaya marka qofka soomaaliga hadduu qaraha hel wuu noolaan kara lakin ten dollar qara hadii lagaa iibiyo oo ballaaran oo nuskiisii mataqaana laba door lagaa iibinayo ama door lagaa iibinayo yani qofkii ma iibsan karo beeraha marka la yihahdo xoolaha problem ku dhaca wuxuu yahay dadku markay caanaha la keena caanaha raqiis bay ahayen wuu iibsanaya qofka caanaha hadduu cabo laftigiisa wuu ku noolaan lahaa magaaladii oo caalamku way ka dhacdaa problem ka dhaca waxay tahay caana booraha wadanka intiisa badan la soo geliyey caanaboorahaas wadanka lasoo geliyey wuxuu dhaawac gaarsiiyey dadkii beer dadkii xoolo dhaqatada ahaa xoolihii hadda waxay noqdeen xoolo loo geey in hilib loo iibsho laakiin ma aha caano la geeyo suuqii balke caanihii budada ahaa ayaa wadanka la keenaa shirkado badan oo yuruba ku dagaalamo ayagaa la keenaa tii marka waxay dhaawac gaarsiisay ay dishay caanihii marka waa adagta magaalooyinka ogan markaad tegtid in caano ari aan idhahda caano mataqaanaa lo ah oo nadiif ah oo oo bislina oo diyaar ah inaa heshid aad bay u adagtaa duruufta keenaysana waxay tahay dadkii naftigooda ka quusta marka taana waxay dhiftigeeda keentay dadkii masaakiinta ay aad dhaawac usii gaarisa oo ahaa kuwii caanaha xorelida ahaa ee suuqa keenaya ee wax ku iibsanaya ku noqonayay magaaladii baadiyahay ka yimaadeen caana ay keeyaan cid ka iibsanaysa malabka caanihii waa la suuq tiray dadkii caanahaas raqiista ku iibsan jiray ku noolaan lahaana waa lawaa olaal tiray marka wax soo saarka la-aantaas waxay keentay marka labadii la isu geeyey dhaawac culus bay waxay gaarsiisay qaadkii iyo noloshii qofka soomaaliga ah ee ku badbaadi lahaa adduunka marka ka taxadir bay u baahan taha waa in la helaa raashin qofka soomaaligaa hadduu wax kale waayo iibsan karo dhibaatada hadda ugu weran haystaa waxay tahay raashin rasmi ah oo qofka soomaaliga ah oo maanta iibsan karaa ma jiro oo lacag soomaaliya ku iibsan karaa oo ku noolaan karaa qodobka saddexaad waxa ay tahay lacago fara badan oo dibadda ka yimid inkastoo dadka qurba joogta ay yihiin dadka hadda soomaaliya nolosha geliyey ayaga ay yihiin dadka abuuray jiritaanka soomaaliga hadda jirto waxaa muuqanayso lacago fara badan oo aada loogu meeldayen inay wadanka imaanayaan ayagana ay abuureen inay sicir bara aan caadiyan geliyaan tusaale markaa hadda kasoo qabano magaalada muqdisho markaa fiiriso iyo magaalada new york ambaan idhaahda magaalada mataqaana hadda aad joogto washington amba london magaalada muqdishoa ka qaali ama maqaayadaha qaarkood macnaheeda marka dhib ma laha qofka soomaaliga lacagta la bixi kara lacag la baxayo inuu qofkii maqaayad wax kasoo cuno lacagta asaga unbay ku xiran tahay inuu bixiyo hadduu qofka ogolyahay soddon shan dolar inuu bixiyo dhibka ma imaanayo suuqii baa go-aankaas gaalaya oo qofkaa go-aan gaaraya dhibka ay leedahay waxay tahay raashinka meesha laga soo qaadayo iyo meeshau ka imaanayo ayaa qofka soomaaliga ee lacagtaysan oo kasoo qaada marka waxaa dhibaato ka imaanaysaa qofkan lacagta badan bixinayo ama lacagta badan ka sameynayo wuxuu lacag badan saaraya meesha hantida ka imaa tusaale markaan usoo qaada malaayga haddii malaayga amba kalluunka magaalada lagu iibsho oo qiimihiisa barar la geliyo oo ay geliyaan maqaayadaha qofkii soomaaliga ahaa ee mataqaana suuqa ka shaqaysanaya ee normaalka ahaa amba boqol door looga soo daro qurbaha meeshii markuu tago ma helayo marka suuqaasaa la geynaa marka sicir bararka meeshaasoo ka imaana laakiin macnaheeda ma aha inay abuurayso hay-addiinan c r d arrimahan ijtimaaciga muddo ayay baaritaan ku haysay oo ay ka shaqaynaysay oo ay howlo badan ka qabanaysay intii aad howlaha ku jirteen sicir barar iyo cabsi la mid ah midda dhaqaalee hadda ka taagan magaalada muqdisho oo aad xasuusato middan ka weyn ma jirti ma waa ma xaqiiqdii waa dhibaato badanaa soo martay soomaaliya dagaalo sokeyaa soo maray laakiin hal shay ismausan bedelin labaatankii sana iyo shan iyo labaatankii sana hadda soomaali dhan baan kaa leenay muqdisho kelima weli magaalooyinka waaweyn oo soomaaliya kulli way siman yihiin ma aysan soo mara xaaladda hadda ay ku jirto sababtana waxa ay tahay waayahaas dagaal wuu socday laakiin qofka soomaaliga wuu noolaan jira hadday abaar jirto abaartaa celin jirta laakiin hadda duruufta jirtaa waxa ay tahay wixi wax lagu iibsanayo waa dollar shilinkii soomaaliga qiimihiisa aad buu usii dhaca lama isticmaalayo haddii marka askari dawladda ushaqeeya aad tahay boqol dollar aa qaadatid boqolkii dollar sidee u isticmaaleysaa haddii mataqaanaa labaatan dollar kamida korontada guriga u isticmaaleysa ambaba mataqaana raashinka keliya oo carruurtii gaarin amba iskuolkii u yaal lix dollar toddoba dollar toban dollar ardayga aad dhashay shan carruur aad dhashay inay iskuol aadaan marka maciisad korarkaasaa dhib ka imaanaya macnaheedu marka ma aha sida caalamka ka jirto do yacni isbedelaa ku yimaada dhaqaalaha yani shalayto magaalada dubay laba sano ka hor shaahiga lacagta la iibinayo maanta laba iibiyo wuu kasii kordhaa laakiin haddana mararka qaar waxaa ku xisaabtamaysaa waxaa jiro wadankii qofkii mushaarkiisana waa kordhaya adduunyada qaarkood waxaa ka jira waxa la yihahdo mataqaanaa minimum wage ama lacagta ugu yara qof bini aadana qaadan kara dawladda sharciyeyso qofka du ku shaqeynaa ka yar isaga jirtaa laakiin qof lagu mahadgarayn kara sababtana wax kale ma aha loo dhahayo sanad kastaana waa waa lagu noqdaa sababta loo leeyahy wax kale waxaa la doonayaa haddii sicirkii oo caanaha uu kordho waxaa la muuraana qofkii maskiinka ahaa ee mishaarka qaadanaya mishaarkiisa xoogaa yara inuu kordho dhibaatada soomaaliya ka jirta waxay tahay shaqo la-aantiina way raagtay way badan tahay wadanka colaadu muddo ku jiro hadda rabaa ka baxaya waxaasoo dhan waxay suuragal ka dhigeen awood ma jirto shaqo oo qofkii shaqeeyo dadka intooda badan waxay ku nool yihiin dawladda u shaqeeyaan qaarkood waxay u shaqeeyaan shirkadaha ganacsiga qaarkoodna qurbaha laga masruufaa inta badan qurbaha laga masruufaa oo diyaas baraha dadka ama dadka qurba joogta kaalmo weyn ka geysa ayagaaba u han ayaga ayagaaba nolol u ah marka markaa dhankaas ka fiirisid isqabsi baa ka jiro yani dadkii marka meel u shaqaaan malaha dawladiina awood uma laha oo uma malayn dawladii hadda kasoo ama waktiba lama siin baan qiyaasa dhahno inay arrintan culays ka saaraan marka hadda waxaa muuqanayso culays baa jiro culeyskaana dhowr arrin buu keeni karaa wuxuu keeni karaa nabadda hadda muuqanaysa ee wanaagga ay soo muuqatay inay ciriiri gasho wuxuu dhibaato keeni karaa mataqaana dad badan oo muruqmaal ah inay baahi gasho waxaa jira dad loo soo diro lixdan dollar maalin bishii oo qurbaha looga soo diro lixdankii dollar hadda waxa ay taraysa malaha qualitigeeda waa sii baaba'day dhaqaale ahaanna meelay kusii socota ma laha waxaa jira lacago yar yar oo mataqaanaa dadka wax lagu siiyo way iska sii adkaanaysaa aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga ee c r d oo iigu warramayay qadka taleefonka magaalada nairobi waa yahay waad ku mahadsantihiin dulqaadkiina dhammaantiin aanu gudagalno doodeenna marka hore waa sidee ganacsiga magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa salaad cilmi axmed oo ka mid ah ganacsada qurbaha ka tagtay ee soomaaliya ganacsiga ka bilowday bismillahi raxmaan raxiim saaxiibada meesha ku jira daahir iyo imaan iyo colaas kulli waa idin salaamay iyo baada v o e da waa ku mahadsantihiin su-aalahaas aadna weydiinaysiin runtii ganacsiga magaalada muqdisho waxaan filahayaa labaatan iyo dhowr sano kadib xilliga hadda uu ugu fiicnaa inuu yahay in alla intii hadda wadanku micnaha uusan deganayn oo dhibaatadu ka jirtay waa waktiga ugu fiicnaa baan oran karaa hadda markaa fiirisay qaabka ganacsiga u socdo iyo xoogaa deganaanshaha wadanka kasoo muuqanaya iyo restorka ay ku samaynayaan dadku dhismayaalkoodii iyo rugahoodii ganacsigaba aad baad umahadsan tahay waxaa siinayaa iimaan maxamed cali guddoomiyihii hore ee rugta ganacsiga horta daahir iyo salaad iyo colaad intaba waa idin salaamaya markii aan salaad walaalkay oo qurba joogta kamid ah aan su-aalihiisa wax ka ihaahdo horta waa runtiisa aada u mahadsan yahay waa waa run dalku waa dhismuu hayaa oo maaragtay dhismuu ku jiraa oo yacni wax badana waa soo kordhnay oo soo qurbajoogta soo kordhiyeen wax badan oo culeysmadana waa iska keeneen oo yani wadanka waxaa umalaynaya dhibaato badan buu soo maray laakiin werigi hore waxaa jiri jiray lacagta shilinka soomaaliga oo maaragtay wareegto oo wadanka ku wareegto hadda waxaan moodaa maaragtay sida qurbajoogta ee wadanka usoo gashada shilinka soomaaliga meesha ka baxayo dollar maaragtay oo wadanka wax looga iibsanayo waxaad moodaa lacagta shilinka soomaaligaba inaa qof hadda haba yaraatee ku shiidaysa aysan jirin marka waxna waa kusoo siyaadeen waxna maaragtay xoogaa maaragtay culays mag oo saasana waad ka jiraan oo xagga aad baad umahadsan tahay daahir nuur brofessor wax ka dhiga jaamacadda phoenix ee dalkan maraykanka daahir ganacsiga soomaaliya kolley wax badan baad daraasado ka samaysay ood eegtay marka maxaa kaaga muuqda ganacsiga soomaaliya iyo ma yahay mid la jaan qaadi kara ganacsiga kale ee dunida horta waxaad moodaa sida sheegaysa waa inflationka oo soomaaliya ka jira oo aan moodeyna inuu uu ka jiro ama uu uu islahayn waa uu ka dhici doonaa waxaad moodaa in uu xoogaa sidii loo malaynayo uusan ahayn waxaana taas keenaya dadka oo iyaga gebi ahaanba sida hadda noo muuqata iska bedelay ama aad moodo inay meel iska dhigeen inay isticmaalaan lacagaha soomaalida lacagta sooma shilin soomaaliga ahayd taasina waxay leedahay dhibaatooyinkeeda gaarka ah marka waxa ay u eg tahay wadankii in uu inkastoo si officially uusan u noqonin in soomaaliya ay ama ganacsatadu ay dollarization wax la yidhaahdo ay ku sameeyeen wadanka taasina dhibaatooyinkeeda kale ayay wadataa aan xusuusiya intiina laga yaabo inay barnaamijka gadaal uga soo biireen ama intuu socday ay nagu soo biireen waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka faaqiidaada toddobaadka idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga ka baxa maalin kasta oo jimca waxaanu kaga hadlaynaa arrinta ku saabsan maciishadda iyo sicir bararka magaalada muqdisho waxaa ka qayb gelaya barnaamijka salaad maxamed cilmi oo ka mid ah soomaalida qurba joogta ah ee ganacsiga halkaa u tegey waxaa kaloo ka qayb gelaya imaan maxamed cali oo horey u ahaa guddoomiyihii rugta ganacsiga soomaaliyeed haatanna ka mid a ganacsatada isna wuxuu joogaa magaalada muqdisho waxaa kaloo qadka taleefonka magaalada madison ee gobolka wisconsin ku jira brofesor daahir nuur maxamed oo dhaqaalaha bare ka ah jaamacadda phoenix ee dalka maraykanka aanu siyaanba qaadno barnaamijkeenna waxaan ku noqonayaa salaad baan ku salaad baan ku noqonayaa salaad markii aad tagteen magaalada muqdisho waxaa ka bilowday ganacsi fara badan horumaro ayaa magaalada ka bilowday qurba joogtuna waxay ku faanayaan inay magaaladii dalkoodii ku noqdeen oo wax badan ka bedeleen laakiin nimco weliba nusqaan leh waxa dadku qaar idinku dhaliilayaan in dadkii levelka hoose ahaa ama noloshooda hooseysay aanay la jaan qaadi karin ganacsigan aad magaalada geyseen oo loo baahnaa inaad dheelatir samaysaanoo marka waxa ganacsiga qurba joogta ay la tagtay magaalada muqdisho iyo soomaaliya inteeda kale iyo ganacsigii hore u jiray faraqa udhexeeya ma ma kuu muuqday adiga waa ii muuqdaan dadka soo noqday oo qurba joogta ahi horta waxa ay la soo noqdeen ma aha inay iyagu consum garaynahayeen wax meesha keligood yilay laakiin waxbay la soo noqdeen wixii ay lasoo noqdeenna wax muuqday ku qabteen waxaad arkaysaa masalan marka hadda aan kasoo qaadno baararka iyo mataqaanaa hoteelada meelaha ganacsiga oo dhan ama istoorada dhismaha iyo cuntada dadka wadanka joogay kaliya maaha dadka ganacsanaya waa dad banaan kasoo noqday dad wadanka joogay dad xataa steedyo kale ka yimid ama wadamada dariska ah waxa ay kusoo kordhiyeen waxyaalo badan oo runtii halkaan aan laga aqoon ama markii hore ka jirin waxaad arkaysaa restaurantka casriya hadda oo lamid ah kuwa yurub iyo reer galbeedka oo kale ah oo cuntadii oo nadiifa aad ka helaysid cuntadii oo tugooa aad ka helaysid oo saxamadii tugooga aad ku helaysid oo cuntada aad ku qaadatid oon awal aan ka jirin waxaa arkaysaa nadaafad fara badan oo markaad soo gasho maqaayadaha ama hoteelada qaabkay u shaqaynayaan inay yihiin qaab casriya qaarkood computerized ah oo mataqaanaa rasiidka aad ka helaysid oo lacagtaada sida hadda electroniga meesha xagga kaarka laga isticmaalayo kale e c c ay ka isticmaalayaan oo qofkii telefoonkiisa lacag ugu jirta uu ka qadaynayo meeshii lacag jeebka uu ka wato kale oo kaasha uu meesha ku bixin lahaa ama uu kaar raaraadin lahaa si sahlan waxaad arkaysaa dhismayaasha inay casriyeeyeen oo qaab qurux badan oo dadka soo jiidanahaya oo wadanka faa'iido u leh oo dadka dalxiiska u imaanahaya iyo cid waliba ay mataqaanaa attraction ku sameynayso ay sameeyeen oo waxyaalaha nadaafada iyo quruxda iyo meelaha dalxiiska oo kale haddaad fiiriso xeebaha magaalada muqdisho oo kale restaurantayaal waxaa ka furan aad yaabay sidoo adduunka qaarkiis aan ka jirin ama aysan heli karinba xataa oosishinada dadkaas ganacsatada oo banaanka kasoo noqday ay ka fureen halkaas horta qayb weyn bay ka qaateen wax weynna waa kusoo kordhiyeen wax yar haddaan dib ugu noqdo meeshan inflationka sida brofesorka u sheegayba wadanku ma lahan waa taqaaniin kolley dad badan oo dhaqaaleyahanaha jira inkastoo aana expert ahayn haddana waxaan garanayaa in aan jaamacad kusoo qaatay inay jirtay marka horeba inay cabir leeyihiin wadan waliba dhaqaalihiisu lacagtiisa wax lagu beeskaraya ay leedahay oo ay la xiriirto productionkiisa wadanka ama mataqaanaa waxyaalaha uu sameeyo warshadihiisa iyo waxa wadanka usoo baxa iyo waxa uu dhoofiyo ama hadduu macdan uu kala soo baxo dhulka oo kale ay ku bayskaraysan tahay lacagtani hadda waa sida profesorka u sheegay ma laha wax hadda saxa oo lagu qiyaaso waa duugowday iyada lafteeda lama bebedelin waxaadna arkaysaa inaan inflation runtii wadan laba iyo labaatan sano dagaal ka socday aan lagu qiyaasi karinba sababtoo ah maqaayadaha soomaaliga oo dan yartaa markaa gashid waxaa laga yaaba qof ka baahan hal dollar ama hal dollar iyo bar inuu kaga dhargo oo cunto fiican oo weliba waxtari karta uu ku cuno mana dhici karto adduunka meel lamidii ma jirto ama kenya ama ethoopia intaa noo jira hal dollar inta maqaayad la gashid inaad cunto ku deeqdo oo wanaagsan kaga cuntid ama reer badab inta wax ku shubto uu ku karsado waa garta halka aan kaa dhex galo halka aan kaa dhex galo salaad adigaa bointigii taabtay aan u socday waxaad tiri hal dollar baa qofka maqaayadaha caadiga uu la geli karaa oo wax ku cuni karaa sidaa waa sida magaalada muqdisho ka jirtay qurba joogta intaanay maqaayadaha ka furan ka hor tusaale haddaan soo qaato waxaa laleeyahay sambuusihii xabadkii sambuuska ahaa ee maqaayadaha caadiga looga iibsan jiray saddex kun oo shilin soomaaliya tusaale haddaan usoo qaato shilinka soomaaliga waxaa loo hadda lagu iibiyaa baa laleeyahay maqaayadaha qurba joogta markaad gasho waxay kaa siinayaan lacag soddon kun u dhiganta oo hal dollar iyo bara marka ma sambuusihii baa kala duwan ma maxaa keena marka in qiimaha maqaayadaha qurba joogtuna uu sidaa noqdo maqaayadaha magaalada hore ugu yaalayna ay sidaa u hooseeyaan aad baa umahadsantaha colaad waa su-aashaasi aad bay muhiim u tahay waxaa kalifaya colaad waa garan kartaa restaurantyaasha xataa halkan aad joogto oo maraykanka oo kale waad xataa isku qiimo ahayn oo loo fiirinayo sababo dhowr ah waxaa ka mid ah quality-ga shaygu ka samaysan yahay maqaayadahan casriga oo hadda dadkan gurbajoogta kasoo noqda ay samaynayaan waxaa lagu sameynayaa cunto la miisaamay oo mataqaana quality-geedii la fiiriyey nuuci wuxuu ka samaysnaayeen caafimaadkeedii mataqaana meelo badan laga eegay oo aan ahayn wax inta meel mataqaana wasakaysan ama deertiya ama jidboor ku duulayo oo jidka geeskiisii oo kalea lagu dumay ee ah wax jiko wanaagsan oo nadaafadeedii laga shaqeeyey oo mataqaana kharash la geliyey oo qofku toban dollar hadduu kala baxo ama shan kala baxo xataa isagoo oo wax nadiifa ama mataqaana quality-le inuu cunahayo uu garanahayo ayuu cunahaya salaad waa mahadsantaha waxaa ku noqonaya iimaan baan ku noqonaya oo magaalada hore u joogay iimaan waxaa laga yaabaa inaad ganacsi ay dadkii magaalada muqdisho hore u joogay ama soomaaliya hore u joogay ee ka ganacsanayeen aad aragtay kuwan qurba joogta idinku soo biirana aad ganacsigooda aragtay markaad isbarbar dhigta waxa uu sheegaya salaad maxaa kaaga soo dhex kaaga muuqda hor salaad waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo waxaan rabaa wadankan wadanka soomaaliya ma ahan moogta wadamo kay ka yimideen ma ahan marka waxaa aada u jeclaalahay salaad waxa ay wax iibinayaan iyo waxa suuqa ay kasoo iibinayaan badeecadan waxa laga soo gadaa kulley magaalada laga soo gadaa magaalada midka ugu hooseeya maqaayada midda ugu hooseysa iyo midda ugu sareysaba waa un badeeco laga soo iibiyo suuqa marka bareeska udhexeeya deferensaha yani oo udhexeeya horta waxaa la rabaa wax oo macquula inuu noqdo laakin ma ahin in yani meelna looga cunteeyo hal dollar horta hal dollar ma jira adiga waxa ugu yar meeshan laba dollar baa ugu yar hadda waa iska adiga dollar bar laba dollar waaye hal dollar horta mama jaraba laakin waxaa la rabaa meesha ay asxaabteena ay maaragtay muxuu ahay ay ka sameynayan saddex iyo toban dollar qofka yani mustawihiisa oo qadadiisa yani maaragtay muxuu ahay ay ka dhigayaan haddii laba dollar banaanka looga sameynayo waxaa fiican iyaga nafsadooda waxaan badeecadan waxaa laga soo wada qaaday magaalada gudaheeda mooye nin hadda dibadda ka keeno wax gooniya uga soo qaaday amba dawrada ma jiro way iska yaryihin waxa banaanka laga keeno horta intaa horta waxaa rabaa inay dalkii ay ka yimaadeen horta dalkeeda ku miisaan gareeyaan xoogaha waa laga royay horta midaas waxaan salaad waa weydiinahay in xoogaha maarata bareeska salaad wuu ku maqlaya salaad baahida ama dareenka wuxuu inay kala duwan yihiin wayba jirtaa magaalada runtiina wax waliba magaalo marka la joogo wax kasta waa in laga helaa meel qaaliya meel raqiisa meel dhexdhexaada waxa weeye waxaa koosgaraynaya wixii magaaladan haddii laga soo gado dukaanka ama maqaayada cuntada aad kasoo qaadanayso sambuusaha aa bacda ood og tahay inay maado kiimikaa ka samaysantaoo khatar ah aa kusoo qaadatid iyo shayga lagu soo qaato aluminium ama saxuun loogu talagalay oo banaanka uu kasoo gaday qofku labadaas shay waa kala duwanaanahayaan marka qiimo dheerihi waa ku raacaya halkaas waxaa kaloo ku raacaya meeshan wada muraayada ah ama nadiifka ah oo laga yaabo inaada tixsi arag ama uusa cuntadaas taaban in lafteeda qiimo kusii raaco oo nadaafada lafteeda qiimo kusii raaco waxaa kaloo jira meelo loogu talagalay dadka mataqaanaa banaanka ka imaanayo ajnabiga ah inay galaan dadkaasi waxa loogu talagalay ma aha wadanka inay inta soo galaan ay levelka qofka wadaniga ah wax ku gato oo kale inaysan uga gadan oo mataqaanaa ayaga qiimo kaas ka sarreeya wadanka lagu siiyo si wadanka lacag loo soo geliyo mar afaraadka waxa weeye ninka meesha samaynayaa oo qurba joogta ah oo kasoo tegey wadan ammaana inta kasoo tegey wadankiisa inuu wax ka furo rabo uhilooba laftiisu meeshii inuu joogo ma rabe wuxuu rabayaa profit raadis weeye wixii isku si ma noqon karaan qofka danyartaahina kuma khasbana inuu aado meesha qaaliga ah sababtaasaa samaynaysa maaha udaraan ama dadkaan u daraanayne waa u roonaanayno waxyaala casriyo badanaan kusoo kordhino meesha aad baad umahadsan tahay professor daahir nuur ayaan u baaqaya professor markaad fiiriso qaabka ganacsiga soomaaliya uu ku socdo ama iyo ganacsiga caalamiga ah dunida dalalka kale ama xeerar kale ama sharciyada leh maxaa kontroola in qofka ganacsada uu sheegayso uusan dhihi karin qiimuhu doono ma jira sharci kontroolaya dunida ganacsiga sidiisaba waxaa haddii la ganacsiga yidhahdo marketka xukuma ama suuqa xukuma marka suuqa hadda horta adduunka markii la eego iyo meelaha ka jira wax walba waxay leeyihiin regulation wax la yidhaahdo amase waxyaalo maaragtay dawladdu iyo shuruuc ay soo saarto yacni ka hadla taas marka khatarteeda waxay leedahay oo hadda sida ay ka dhawaajiyeen salaad iyo iimaan ay hadda ay ka hadlayeen oo ah in aada moodo meeshii inay ka abuurmayaan dabaqado kala duwan oo daba taas waxay halis gelinaysaa waddanka iyo kobac dhaqaalaha ee dadka marka dambena dee waxaa imaanaysa in dad maaragtay dhibaataysan ama in ay hal dhinac ay u ururto lacagtu oo maaragtay dadka danyartaahu ay heli waayaan maaragtay wax soo gala oo shaqada ku yaraato oo taasina dhibaatadeeday leedahay waa mahadsantihiin gabagabadii barnaamijkeena ayaan maraynaa iimaan baan siinayaa iimaan maxaad u aragtaa arrintan sicir bararkan iyo waxaan magaalada muqdisho ka jira in xal looga xal loogu heli karo oo laga lagaga gudbi karo waxaan u arkaa inay arrintan yani ganacsatada iyo yani dawladda iyo dadka maarata qurba joogta aho iyaguna ganacsatada qaybtooda ka in arrimokaas yani wixii oo laga qaban karo oo shirar laga yeesho oo ururta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga iyo yani maaragtay muxuu ahay arrimo kale laisaga yimaado sidii bal xal loogu heli karo kolley waa arrin u baahan yani in la wada wajaho u baahan wa salaad adiga sidee u aragtaa runtii waxaan filayaa inay noqon doonaan insha allah wax la sixi karo annaga waxaan umalayaa inaan meel dhow taagannahay waxaana kow ugu ah inaan amni buuxa helno si dadku beeraha u fasho xoolaha iyo waxa u kabacsado u dhoofsado si arrintaa inflationku ay u degto oo waddanka dhaqaale usoo galaan oo wixiisu qiimo u yeeshaan aad baad umahadsantihiin labadiinuba salaad cilmi iyo iimaan maxamed cali daahir nuur professor dhaqaalayahan ahaan maxaad is leedahay sicir bararka iyo dhibaatada dhaqaale ee soomaaliya hadda ka jirta si aanay meel kasii khatar badan u gaarin haddii la sameeyo waa lagaga samata bixi karaa waxaasoo dhan markii yacni ay isu yimaadaan dawladduna ay soo gasho oo bangi dhexe la sameeyo oo ganacsigii iyo iyo control loo abuuro oo maaragtay la sameeyo in maaragtay wixii la ralgeedgareeyo wax badana isbedelay tahay laakiin dhibaatada waxa ay ay imaanaysaa markii dadka shaqo loo abuuri waayo oo lacagi soo geli weyso oo dabaqad keliyahu ay meesha taagnaato oo ganacsataa inta kalena ay shaqo hayso aad baad umahadsantihiin dhammaantiin waan idinkaga mahad celinaynaa salaad cilmi iyo iimaan maxamed cali oo labadaba jooga magaalada muqdisho aad baad umahadsantihiin iyo daahir nuur oo professorka jaamacadda phenix dhaqaalahana ka dhiga dalkan maraykanka oo isna ku sugan madison gobolka wisconsin aad baad umahadsantihin dhammaantiin barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka ayaannu dhegaystayaal intaa ku soo afbeeraynaa intaan barnaamij midka la mid ah ku kulmayno haddii allah awooddi leh ogolaado waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana allah
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka